roobabkan daadadka wata ee maalmahan ka da-aya guud ahaan dalka kenya ayaa waxay saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka guud ahaan magaalada nairobi haddaba meelaha ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah suuqa soomaalida ee sliyo oo ka mid ah suuqyada ugu weyn magaalada nairobi xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida isliyo cumar ibraahim ayaa sheegaya in roobabka daadadka wata ee maalmahan ka da-aya dalka kenya ay aada u saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka suuqa soomaalida isliy
wadooyinka islii badan meelo badan oo siiweejyada iyo qashamo iyo wax badan ay ka jiraan roobabka aada u saameeyey xaafadda islii guud ahaan wadooyinkana waa qaar waa meel biyihii iyo meel aan la mari karin badana iska jirto laakiin kolley countiga iyo meelo badanna shaqo waxbaa laga hayaa laakiin roobabka aad iyo aad u saameeyey xaafadda islii ganacsigeeda sababto ah mar xili roobkan badan dukaamadii la furun lahaa xiligeedii waktigeedii ayuu waa lasoo xiraa dadkii kastankii mase dadkii ka imaan lahaa meelaha korana roobkan dartiisii dukaamadii xiligeedii ayuu la xiraayo subaxii hore goor dambaa la furayo wakti dambaa la furaya sidii hore halsayd hore lama furaayo dadkii soo safri lahaa iyo meelo badan oo wadanka gudihiisa iyo dibadaha maarta wadamada dariska imaan lahaayna roobabkan meel kasta waay wadanka dhan waay marka isku socodkii aada u yaraaday taasna waxay ganacsiga u saamaysay gaadiidka iyo wixii wax kala iibsidkii badnaa oo alaab badan la iibsan jiray hadda ma jirto sababta roobkan saameyn badan uu ku haya xaafadda islii ganacsigeeda dhammaan guud ahaan danka kale markii aad dhex socoto suuqa soomaalida islii ama qeybo ka mid ah xaafadda soomaalida ayaa waxaad ku arkaysaa burbur badan oo ka muuqda wadooyinka kuwaasoo sababay in biyo badan ay fadhiistaan wadooyinka cumar ibraahim ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in burburka wadooyinka iyo sidoo kale tubooyinka qaada biyaha ay kala hadleen waxda qaabilsan arrimahaasi si loo hagaajiyo waa midda kale wadooyin badan oo iska xexiran oo wasaq ay ka socotona wasaq badan waa jiraan taasna waxay isku socodkii xaafadda gudaheeda aad ay u saamaysay inkastoo aan arintaas aan siiwejyada iyo wixii dadkii qalaamihii maarata shaqada kulahaa aan kala hadalnay wixii ay ka qaban karaan hadda qaar ay shaqo ka wadaan marka aad iyo aad ba maarata xaafadaha gudaheeda hataa isku socodkii aada u yaraaday intisaar saale xuseen v o a nairobi